Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daahfurayay machad loogu talagalay in lagu barto isbeddelada cimilada iyo deegaanka ee ICE. Munaasabadda lagu daahfurayay machadka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka jaamacadda SIMAD, aqoon-yahano, cilmi-baarayaal iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha jaamacadda SIMAD, Mudane Daahir Xasan Carab ayaa ka waramaya ujeedka loo aasaasay machadkan.
Waa dadaal muddo labo sano ah soo socday, kaashanayana khibradda jaamacadda SIMAD oo maanta afar iyo labaatan jirsatay. Jaamacadda SIMAD markii la aasaasay waddankan dowlad kama jirin, laakiin waxa ay ka jawaabtay baahidii uu private sector-ka xilligaas qabay oo ahayd maamul yaqaano iyo xisaabiyaal iyo dad technicians ah oo information technology-ga iyo ICT-da khubaro ku ah in la soo saaro. Jaamacaddu ayadoo ka jawaabaysa baahida iyo priority-ga dowladdeena, waxaan machadkan loo aasaasay inuu suubiyo cilmi-baarisyo lagu turbaxaan-bixinayo dhibaatooyinka dalkeena haysta, hadday yihiin daadadka, abaaraha, xaalufinta deegaanka, iyo soo dejinta agabyo iyo badeecooyin kala duwan oo waxyeello u leh aadanaha iyo deegaanka intaba.
Xubnaha ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay hirgelinta machadkan.
runtii intaan ka hadlayno environmentka teeda kale waxaa jira waxyaalo badan oo maalin kastana aragnoo dhaca sida magaalada muqdisho camal xaaladda ay ku jirto ha noqoto mataqaanaba xaaladda waste managementka iyo magaaladii maxay ahayd caafimaadkeeda inuu sii xumaan doono waayo magaaladan waxaa waaye meel qashinka la geeyey malahan hadda as we speak maalin walba waxaan ka tiriyey labaatan baabuur labaatan taangi ayaa waxay kasoo baxdaa garoonka oo wada mataqaanaba row sewer sewage-ka caadiga row oo untreated ah ayaa waxaa lagu shubaa badda badda intaa lagu shubaa intana carura ku dabaalanaysa weliba qeybtan jasiira adduunka si looga bedelo qaabku hadda yahay oo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa guud ahaan loo gaarsiiyo qaab ka duwan siduu hadda yahay oo lagu noolaan karo waxyaaba waxaa jira la yihahdo green transition green transition sanad walba wuxuu ku kacayaa saddex dhibic shan trilyan oo dollar ilaa iyo laba kun iyo kontonka si adduunka loo gaarsiiyo inuu ka gudbo dhibaatada hadda haysata waxyaabaha markaan sameyno wax kamid a xoogaa qaabkii hore loo nidaami jiro primitive-ka ahaa in god la qodo lagu shubo habeenkii markaan seexato cidda dariska ay kugu shido oo iyadana incineration waxa la yidhaha qofka uu sameeyo intaayoo dhan waa caqabado taagan laakiin innovationkan insha allah aan ka rajeynayno simad inay fikrado cusub nagu soo kordhiyaan wasaaraddan insha allah aan uga fadhino dhinacii siyaasadihii iyo horumartii siyaasadii looga shaqeyn lahaa machadka i c e ayaa waxaa lagu bari doonaa ardada jecel inay wax ka bartaan isbeddelka cimilada dalkeena waxayna taasi sahli doontaa in la helo aqoon-yahano ku xeel dheer isbeddelka cimilada